kudib markii si toose gobolka banaadir loonku heli kariyay xarun laga filtirayo u dareero wasaqaysan ee lagu qaado magaalada muqdisho iyo weliba maamulka gobolka banaadir usahasaarey awaamir ka saabsan sidai langmaaraya lahay dareero wasaqaysan ee degmooyinka gobolka waliba go-aamada usahasaaray maamulka gobolka yooyana in goobo gaare lang astay dareero wasaqaysan ee lagu qaado magaalada muqdisho si loonku horseeda walyaabo ku dhalada kor dareerogaasayti wasaqaysan oo saameyn ka weelada koran caafimaadka bulshada muhiimada lagu leeya amirta iyo waliba sharaxaad kubiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan
bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir dhammaan goobaha ku xirtay bulaacadaha magaalada muqdisho dhammaan shirkadaha qaada wasaqda boosaneerada og agaasimaha waaxda jidadka iyo bulaacadaha dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka agaasimaha guud ee howlaha guud taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo wargelin kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir markuu arkay dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sharciga dowladda hoose ee namber lix soona baxay labaiyo tobanka bisha labaad kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu dhegaystay warbixinta waaxda jidadka iyo bulaacadaha dowladda hoose ee xamar ayna jiraan dad si sharci darraha u isticmaalo tubooyinka bulaacadaha qaaday magaalada muqdisho markuu ogaaday in qaar ka mid ah shirkadaha qaada wasaqda boosaneerada ee isticmaala booyadaha ay ku daadiyaan wasaqda qeybo ka mid ah magaalada muqdisho si aan sharci ahayn markuu hubsaday in dadkaasi ay ku xadgudbeen shuruucda dowladda hoose iyagoo isticmaalay dhuumaha bulaacadaha oo ah mid dan guud ee loogu talagalay inay qaado biyaha roobka iyo wasaqda magaalada markuu xaqiiqsaday in lagama maarmaan ay tahay in dib loo howlgeliyo bulaacadaha maadaama ay ka mid yihiin howlaha muhiimka ee lagu daryeelo badqabka iyo faayadhoorka magaalada markuu dhegaystay soo jeedinta guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxa uu soo saaray xeerkan qodob koobaad laga bilaabo marka la saxiixo xeerkan waxaa la mamnuucay isticmaalka dhuumaha bulaacadaha magaalada muqdisho sababtoo ah waa adeeg loogu talagalay inay biyaha roobka ay ka qaadaan magaalada muqdisho hase ahaatee waxaa la ogaaday inay jiraan dad qaab sharci darraa u isticmaalo dhuumaha bulaacadaha oo wasaqda boosaneerada laga soo xidhiiriyo guryaha hoteelada iyo goobaha ganacsiga sida gaarka loo leeyahay qodobka labaad dhammaan shirkadaha booyadaha wasaqda qaada iyo dadweynaha ku nool magaalada muqdisho waxaa la ogeysiinayaa in dowladda hoose ee xamar ay samaysay goob loo asteeyey in lagu maareeyo wasaqda bulaacadaha islamarkaana lagu maareeyo wasaqda sidaasi daraaddeed laga bilaabo taariikhda maanta oo ay tahay lixda bisha koo iyo tobanaad sanadka dowladda hoose ee xamar ma is aqbali doonto meel ka baxsan goobtaasi in lagu shubo wasaqda boosaneerada iyadoo goobta loo asteeyey ee ku taallo duleedka degmada gubadley qodobka saddexaad waxaa dadweynaha ee arrintaani qusayso lagu wargelinayaa in cid kasta ee lagu helo arrimaha xeerkaana lagu soo saaray lala tiigsan doono maxkamadda ku shaqada leh dembiyada noocan oo kale ah si loogu qaado tallaabo sharciga waafaqsan maadaama ay u gafeen ama ay galeen faldembiyeed liddi ku ah shuruucda u degsan dowladda hoose ee xamar qodobka afaraad xeerkan wuxuu hirgelayaa markuu saxiixo kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir waxaana fulintiisa u xil saaran waaxda jidadka iyo bulaacadaha ee dowladda hoose xamar iyo ciidanka ilaalinta deegaanka xamar fulin wacan waxaana saxiixay kusimaha duqa muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ciise maxamuud guure mahadsanadiin degmooyinka gobolka banaadir iyo tan waliba ngataa fursad loonku horseeda kora wasaqda ku dhaladayaan goobo bulaacado ee kaalan caasimada dalka